Jaamacadaha ku yaala magaalada Jowhar ayaa loogu baaqay inay tayeeyaan nidaamka waxbarasho ee jaamacaduhu bixiyaan, taas oo suuragelin karta in ardayda ugu badan ay wax ka bartaan guud ahaan jaamacadaha ku yaala magaalada Jowhar. Cabdirashiid Maxamuud, oo ka mid ah ardayda wax ka soo baratay magaalada Muqdisho balse Jowhar dib ugu soo laabatay, ayaa jaamacadaha ku yaala magaalada Jowhar ugu baaqay inay kordhiyaan tayada macallimiinta, xiisooyinka bixiya, iyo nidaamka waxbarasho ee jaamacadaha.
Waxaan is leeyahay taasna waxay ku xiran tahay macallimiinta iyo dadka waxbarashada aadka xoogga u saaro. Ayagana waa baaq ahaanna waa ugu dirayaa inay ku dhiiradaan in magaaladan ay keenaan waxbarasho. Markii macallin reer Jowhar ah inuu jaamacad Muqdisho ku taalo macallin ka noqon lahaa inuu waxaa uga wacana is leeyahay inuu jaamacadaas kampaskeeda kale Jowhar in laga furo inuu ku dhiiriyo uu macallin ka noqdo. Wasaaradda waxbarashada waxbarashada gobolkan kolley ama statekan dhanba iyada mas-uulka ah waxa ugu weyn ee wasaaradda berri looga mahadin doonana waxaa waaye dadka wax ku bartay gobolkan ee ka soo baxay sida ay adduunka ula jaan qaadaan. Haddii maanta wasaaradda waxbarashada ay tayeeyso waxbarashada, macallimiinta wax baraya ardayda tayadooda la hubiyo, imtixaanaad sax laga qaado, ardayda ka soo baxayso jaamacadahaas ama jaamacadaha gelaya laftooda si xooggan loo fiiriyo. Waxaa is leeyahay waxaa faa'iido badan ay u noqonaysaa wasaaradda lafteedana faa'iiday u noqonaysaa wasaaradda markii wax jiilka waxbarasho ee xilligan wasaaraddu shaqeynaysa soo baxaya markay noqdaan wax jiil waxbarashadii saxda ah wato wasaaradda kulli waxaan is leeyahay faa'iiday u noqonaysa u noqonaysaa statekana faa'iiday u noqonaysaa. Marka wasaaradda waxaa ugu baaqi lahaa kulli macallimiinta waxa ugu muhiimsan waxbarasho markii la albaabkooda laga soo galo waa macallinka. Haddii macallinka uu tayeysan yahay ardaygana tayo uu yeelanaya. Marka xarumaha waxbarashada maadaama isku jiraan dadka dalka dhaliilo oo waxyaaba noocaas oo kale waxbarashadeen inay iska liidato taas adduunka dhan la qabnaa iyo waddanka dhan dhib ma lahan laakiin si gaara wasaaraddu waxaan ugu baaqayaa inay tayada macallimiinta ka fikirto